faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulanti wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobada ugu doorka roon warka habeen ee raadiyaha cadaado qodobada caawa warka aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn golaha shacabka oo baaq ka soo saaray colaada ka taagan gobolka galgaduud ciidamada dowladda oo lagu amray in ay ku baxaan dagaalka ka socda deegaanka balanballe ee gobolka galgaduud puntland oo eedayn u jeedisay ra-iisul wasaare xasan cali khayre banaanbax ka dhacay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho golaha wasiirada koonfur galbeed oo amar la duldhigay xilli doorashada maamulka koonfur galbeed loo diyaargaroobayo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee maamulka somalilan oo sheegay in dowladda soomaaliya ay ka soo xirtay dowladda etoobiya basaska dadweynaha ee nairobi oo shaqo joojin sameeyey faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya dil kooxa hubaysan ay ka geysteen magaalada muqdisho wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta hortegay golaha shacabka gudoomiyaha gobolka nugaal ee maamulka puntland oo eedayn u jeediyey xukuumadda soomaaliya akhbaaraadka caalamka warka hameen caawa aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ugu dooroon weerar ismidaamin ah oo ka dhacay kaabuul intaasi waxay ahayeen qodobada ugu doorka roon warka hameen ee raadiyaha cadaado goordhow u diyaargarooba warkii oo intaasi ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo isniina talaadana ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay toban iyo labada bisha koo iyo tobnaad nofembar sanadka labada kun toban iyo sideeda qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan caawa waxaa noola diyaara xasan axmed maxamed xasan mahadsaned cumar axmed raxiin cumar saxiifaha bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan meel kasta aad joogtaan si kastoo maqalka raadiyo xadaado idiin soo gaarayaba ku soo dhowaada warka habeenimo raadiyo xadaado oo intaasi ka fidsan kulan maanta isku yimaadaan qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulka galmudug oo shir gadoominayay axmed maxamuud xasan baasto oo dhowaan xildhibaanada garabka cadaada ay u doorteen inuu yahay madaxweynaha galmudug ayaa maanta waxay baaqnooda u direen beelaha ku dagaalamay deegaanka hoostaga degmada balanballe ee gobolka galgaduud sida warkaan ay ku qaadaa dhigayso faysal muuse yuusuf kulankan ay iskugu yimaadeen qaar ka mid ah golaha wasiirada galmudug oo shir gudoominayay axmed maxamuud xasan baasto oo dhowaan xildhibaanada garabka cadaada u soo doorteen madaxweynaha galmudug ayaa waxaa baaq nabadeed loogu diray beelaha ku dagaalamaya deegaanka u dhow degmada balanballe ee gobolka galgaduud axmed maxamuud xasan baasto oo kulanka hadallo kooban ka jeediyey ayaa sheegay inay guddi wasiiro ah u diri doonaan labada maleeshiya beeleed oo isku haya duleedka deegaanka balanballe ee gobolka galgaduud waxa uu dagaalkaasi uu ku eedeeyey golaha iskaashiga dowlad goboleedyada gaar ahaan axmed ducaali geelle xaab madaxweynaha galmudug alle iyo cali xasan dhulka u dhaxay runtii anigu dhowaan si fiican u aqaano kusoo koro wey dadkii joogan aan aqaan waa dad wada dhashay oo ehel hoosaa oo wiiliga agtigiisa wiiliga adeerkiisa ah soddon iyo seediisku ah dadka noocaas isku ah oo degaan iyo tuulooyinka anigu aan aqaan wada degan dhibaatada khilaaf ay abuurayaan kooxda sharka ahi oo meel walba oo dad wada dhashay jooga ay isku dirayaan waxaan u jeedinayaa baaq waxaa labada beelood ee halkaas colaadoodu ka bilaabatay aan u jeedinaynaa inay qiimeeyaan inay yihiin dad islaama oo ilaahay uu ka xarimay dhiigooda inay yihiin dad wada dhashay oo soomaali ah oo haddana bugcad war wada degan mahadsaned filson warka habeenimo ee raadiyo xadaado ayaad dhegaysanaysaan kulamo gooni gooni ah ayaa waxay ka socdaan magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah maamulka koonfur galbeed magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo dhowaan la filayo inay ka dhacdo doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa ka socda kulamo isdabajoog ah oo qeyb ay ka yihiin musharaxiinta madaxweynaha maamulka koonfur galbeed musharaxa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed oo liiqan lafta gareen ayaa maanta baydhabo wuxuu kula kulmay kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed shariif shiiquna maye iyo gudoomiye ku-xigeenadiisa uu ku helinayay xildhibaan shariif maxamed cabdille kulanka ayaa laisla soo hadal qaaday hanaanka doorashada ay ku dhici lahayd toddobiyi tobanka bisha nofembar ee sanadkaadii shariif cabdalla ayaa sheegay in muhiim ay tahay in doorashada wakhtigeeda aysan dhaafin xilli maalmaha kooban ee doorashadaasi ay ka harsan tahay musharaxa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed oo liiqan lafta gareen ayaa bogaadiyey sida ay u socoto howsha doorashada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay waxaa socday kulamo goonigooni ah oo ay kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka ay la qaadanayaan musharaxiinta madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyagoo kala hadlaya arrimaha doorashada ee kusoo socda deegaanada koonfur galbeed faahfaahin darada ayaa kasoo baxaysa dalal caawa ka dhacay magaalada muqdisho iyo shakhsiyaad ka dambeeyay dalalkaasi la sheegay in gacanta lagu soo dhigay rag bastoolada ku hubaysnaa ayaa qaybo ka mid a degmada waaberi ee gobolka banaadir waxa ay ku dileen mid ka mid ah shaqaalaha maamulka degmadaasi kaasoo magaciisa lagu soo koobay deeqow ninka ayaa xilliga la dilay waxa uu ku sugnaa gaarka hoygiisa oo ku yaala qaybo ka mid ah wadada makaal mukraba ee magaalada muqdisho gudoomiyaha waaxda horseed ee degmada waaberi karaama muuridiin muuse ayaa wuxuu sheegay in dilka kadib dadka shacabka ah oo u dhowaa halka falka uu ka dhacay gacanta ay ku dhigeen mid ka mid ah raggii dilkaasi geystay ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliyeed ayaa daqiiqado kadib tegay goobta dilka uu ka dhacay waxaana halkaas ay ka wadeen ninkii la qabtay kaasoo la geeyey saldhigga degmada waaberi ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho saraakiisha ciidamada booliska soomaaliyeed iyo maamulka degmada waaberi ayaa shacabka uga mahad celiyey tallaabada ay ku soo qabteen ninkaasi dilka geystay magaalada muqdisho ee degmooyin ka tirsan ayaa inta badan dilal ka dhacaan waxaana inta badan baxsada rag dilkaasi fuliyey iyadoo laamaha ammaanka ay sheegaan inay ku raad joogaan dadkii dilkaasi ka dambeeyey faysal cali waraabe ayaa wuxuu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya uu hogaamiye maxamed cabdulla farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ay kasoo xirtay xiriirka ay la lahaayeen dowladda waddanka etoobiya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka maamulka somalilan injineer faysal cali waraabe ayaa sheegay in labaatan toddoba sano kadib ay weli somalilan raadinayso inay hesho ictiraafka taasina ay tahay in meel xun lagu socdo wuxuu soo hadal qaaday siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya wuxuuna sheegay in dowladda federaalka soomaaliya uu hogaamsho madaxweyne maxamed cabdulla farmaajo oo ay ka xirtay dowladda etoobiya oo muddo ay saaxiib ahaayeen taa waxaynu tusaa in stageki internationalka in naga qaaday hadda inagu riciyad baynu noqonay walaweyntiiba hadda adduunka dhex gashay waa dowladnimadan iska dhiibnay weye dowladnimadan iska downay ilbaxnimadii way naga raacday tacliinta way naga raacday asaaqadda way naga raacday quruxdu way naga raacday quruxdiisa way naga raacday taas maxay dhexda keentay inan toddobiyo labaatan sannadood aynu ixtiraaf weyno maxay taas keentay in maanta ilama yaryaroo xamar qabsaday oo yaryar hadda shan iyo toban jir labaatan jir buu ahaa markuu tegay yarka farmaajo maraykanka oo maanta inaga soo xidhay etoobiya uu talagareeyona gebigiinaba ina baabay waa ina kaa yar afar yaroo isku reedihiina waxay u fadhiyaan madaxtooyada waa innadaa yaryar ee inaga xoog weynaada waayo ragee waaweyn anagaa isku jeedna dad aan wada tashanayn dad aan wada qorshaysanayn maxaa inaga xumaaday maxaa dad aan ahayn waa laga adkaan iyagu isku jeeda waxaan sheecan lahay inay ka qayb gashaan ilaalista qarankeena hadduu tan idinka baaburto waxaan isku ballan qaadayaa inay noqotaan magaranaysaa dadka dadka hooseeya dowladda etoobiya ayaa ka mid ahaa dowladaha saaxiibka dhowla ah maamulka somalilan oo aaminsanan soomaaliya inteeda kale ay ka go'day waxaana dhowaan ah qayb ay ka ah heshiis lagu maalgashanayo dekedda magaalada berbera ee somalilan wasiire ka tirsan xukuumadda xasan cali kheyre ayaa maanta waxay hortageen fadhiga ay yeesheen golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxay ka dooday ka noqoshada miisaanadii dowladda ee sanadka oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya kulanka uu shir gudoominaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya mahad cabdulla cawad ayaa waxaa soo xaadiray iyo xildhibaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa doodheer ka yeeshay ka noqoshada miisaanada xildhibaanada ayaa soo bandhigay talooyin ku saabsan noqoshada miisaanada iyo meelaha u baahna sixitaanka sidoo kale xildhibaanada qaar ayaa soo jeediyey in si degdeg ah loo ansixiyo ka noqoshada miisaaniyadda oo ay ku jiraan xuquuqda iyo mushaaraadka ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa xildhibaanada ka codsaday in la ansixiyo miisaaniyadda uu soo gudbiyey doodheer iyo dhegeysta talooyin xildhibaanada kadib waxaa guddiga maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya la faray inay kasoo shaqeeyaan arrintaana kana soo dhigaan qaraar golaha shacabkana dib ugu soo celiyaan maalinka arbacadaha soo socota gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya mahad cabdulla cawad ayaa sheegay in golaha shacabka uu arrintan ku wareejinayo guddiga maaliyadda si looga soo dhigo qaraara dhanka kale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omaar ayaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ka hor akhriyey xeerka hay-adaha duulista rayidka ah iyo sadaasha hawada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya wasiirka ayaa wuxuu sheegay in xeerkan uu muhiim u yahay dalka wax badan oo horumar ahna laga gaari doono haddii golaha shacabka ay ansixiyaan warka habeenimo raadiyo xadaada ayaa dhegaysanaysaan golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta amar la duldhigay xilli doorasho maamulkaasi loo diyaargaroobayo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa maanta waxaa kulan cadahan ku yeeshay golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed kaas oo ay uga hadleen xaaladda ammaan ee deegaanada koonfur galbeed iyo isbeddelka ka jira kulankaas ayaa waxaa shir gudoominaya kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekuna maye waxaana la isku soo hadal qaaday xaaladda ammaan ee koonfur galbeed ayadoo amar la duldhigay golaha wasiirada maamulkaasi afayeenka maamulka koonfur galbeed soomaaliya nuurudiin yuusuf gacmo oo kulankaasi ka warbixiyey ayaa sheegay in wasaarad walba lagu amray in wixii agab ah ay hayso oo qoraal ahaana usoo keenaan xafiiska madaxweynaha koonfur galbeed si aysan u dhicin tagrafal hantiyadeed gabagabadii siihayaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ahna gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekuna maya ayaa wasiirada faray in waajibaadkooda shaqo ay sii wataan inta laga gaarayo doorashada la filayo inay ka dhacdo maamulka koonfur galbeed magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa maanta waxaa kulan cadahan ku yeeshay golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed kaas oo ay uga hadleen xaaladda ammaan ee deegaanada koonfur galbeed iyo isbeddelka ka jira kulankaas ayaa waxaa shir gudoominaya kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekuna maye waxaana la isku soo hadal qaaday xaaladda ammaan ee koonfur galbeed ayadoo amar la duldhigay golaha wasiirada maamulkaasi afayeenka maamulka koonfur galbeed soomaaliya nuurudiin yuusuf gacmo oo kulankaasi ka warbixiyey ayaa sheegay in wasaarad walba lagu amray in wixii agab ah ay hayso oo qoraal ahaana usoo keenaan xafiiska madaxweynaha koonfur galbeed si aysan u dhicin tagrafal hantiyadeed gabagabadii siihayaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ahna gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekuna maya ayaa wasiirada faray in waajibaadkooda shaqo ay sii wataan inta laga gaarayo doorashada la filayo inay ka dhacdo maamulka koonfur galbeed maamulka puntland ayaa waxay iideynkalol u jeedsheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre kadib shan jiraad uu maanta magaalada garowe xarunta gobolka nugaal uu ku qabtay gudoomiyaha gobolkaasi ayaa wuxuu iideynkalol u jeediyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya gudoomiye cabdisalaan xasan guujir ayaa marka hore sheegay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre uusan ka filan balaqaad u sameeyey bahda ciyaaraha gaar ahaan garoonka miro awaare ee magaalada garowe ee puntland dhinaca kale gudoomiyaha ayaa wuxuu sheegay in siyaasiyiintii xildhibaan uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre usoo diray gobolka nugaal kuwaas uu sheegay in faragelin ay ku hayaan maamulka puntland wuxuu sheegay in tallaabo kasta laga doonayo in xildhibaanada iyo wasiirada xukuumadda soomaaliya ay ka sameeyaan gobolka nugaal ay u soo maraan madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxmed cali gaas anaan kadib shir saxaafadeedkan saabkay aan xafiiskayga ku qabtay wuxuu ku saabsan yahay muddadii yarayd oo aniga iyo taliyaha ciidanka booliska puntland janaal maxiyadiin shaqada gobolka aanu ka qabanayno noo idmaday taasoo xilkeeda aan la wareemay kowdii oktoobar haddana maanta bishii nofembar ay tahay muddadaasoo ah afartan afartan iyo laba casho afartan iyo labadaas casho wixii aan ballan qaadnay oo dhinaca amniga ahaa wixii qabsoomay wixii qabsoomi waayey waxaa hadda loo baahan yahay in la qabto intaas uu saxaafadeed ku daaran yahay waxaan keliya anigu aan ka hadlayaa laba qodob labadaa qodob oo ah waxaan ku wargelinayaa oo wadada federaalka baa waxaan rabaa laga qiimo inaan hawada u mariyo ra-iisul wasaaraha labadaas qodob oo ah ra-iisul wasaaruhu markuu yimid kowdii ogost labadii kun iyo sideed boqol labadii kun iyo sideed iyo tobankii wuxuu yimi caasimada garoowe wuxuuna ballanqaad u sameeyey bahda isboortiga gaar ahaan garoonka miraa waare ballanqaadkaas oo ahaa roog wiili oo idin digay ilaa hadda ballanqaadkaas wax ka fulay ma jiraan ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa ballanqaadkii uu shacabka reer nugaaleed khaasatan bahda isboortiga uu u ballanqaaday inuu fulintiisa ka dhalay warka habeenimo raadiyaha cadaado ayaa saaxiibiya weli alla socodsan oo si toosan kaga imaanaya fmtaas sideetan iyo sideed dhibic shan markii hartisa dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyin ka tirsan gobolka banaadir ayaa maanta waxay banaanbax cabashaha waxa ay ka dhigeen degmada shubis ee gobolka banaadir banaanbaxyaashan ayaa waxay eedan u jeediyeen wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya kadib markii ay ka hor timid go-aan lagu burinayay xarun caafimaad oo ku taalla degmada shubis ee gobolka banaadir maamulka degmada shibis ee gobolka banaadir ayaa burburiyey xarunta caafimaad ee dadka qaba cudurka qaaxada iyo h e ifis kaga qaadan jireen daaweyn waxaana xaruntaasi laga doonayaa in laga dhiso isbitaalka weyn ee degmada shibis ay yeelanayso xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa tallaabada lagu burinaya kasoo horjeestay xaruntaasi iyagoo sheegay in xarunta caafimaad bulsho badan lagu adeegi jiray islamarkaan aan la xiri karin sideedii horena ay u shaqay doonto qaar kamida banaanbaxyaashan oo la hadlay raadiyaha cadcaado ayaa waxay sheegeen in ay ku qanacsan yihiin burburinta xarunta caafimaad ee ku taalla degmada shibis si loogu dhiso isbitaalka weyn ee yeelanayso degmada shibis ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa waxauu dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey inay ka dambeyso colaada ka socota deegaanka u dhow deegaanka balanbale ee gobolka galgaduud deegaana iyo degmooyin ka tirsan gobolka galgaduud saacdii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay dalal oo qaarkood la sheegay inay ahaayeen aanooyin qabiil waxaana dhacdadaasi dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa sheegay in khilaafka ka dhex jira dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada uu yahay mid dabudhac badan keenay haddii uu sii jirana uu sababi karo babar ku yimaada dalka soomaaliyeed sidoo kale waxa uu ku eedeeyey dowladda dhexe federaalk soomaaliya inay ku lug leedahay dalalkii saacdii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan maamulka galmudug wuxuuna sheegay in hukuumihii dowladda federaalk soomaaliya ay ku abuurtay ay ku qorxeen siduu hadalka u dhigay waxaan u tagnay oo isku raacnay dhammaantayo markii hore arrin kale waan u tagnay laakiin bal inaan u kuurgallo halkii sano la soo dhaafay waxa isbedel iyo ku yimid ku yimid gobollada qaar aan akhbaaru dirnay iyo qaar aan tagnay labadaba waxaa aad iyo aad uga xumahay sanadkaas wax hoos u dhaca mooye wax kor u soo kacay ma jirto gobolka iyadoo ay sabab u tahay uun khilaafaan isleeyahay dowladda federaalkaa saldhigo u ah haddeer wax balanballe iyo hobye iyo cadaado iyo ka qarxaya oo ukumihi ay meesha dhigeen ukumihii muddo maalin dilaacaysa wada bahal ka soo baxaya yaa marka waxaan leeyahay war dowladda federaalka ahe ilaah baan idinku dhaarshin ummadda u naxa annaga noo naxa dadka aad ku tiirsan tihiin oo wax ku tihin waa annaga inaad wax sii fogaysana looma baahna in wax la sii fogeeya looma baahna annagu haddaan nahay dowlad goboleedyada arrinteeda un arrin qabashay ahayd arrintiina way fogaato waa la fogeeyey haddii aan arrintaas fogaatay la soo celina burbur baa imaanaya soomaalida dhana ku imaan karo annagu haddaan nahay galmudug aad iyo aad baan maaragtay uga xunnahay waxyaalaha dhacahaya xalay iyo maanta inta meelood wax ka dhacaan balanballe waa ogahay cadaada waa ogahay hobyo waa ogahay albarwaaqa waa ogahay intaasoo meelood dad baa lagu dilay haba kala bateen dambeynka cadaado afar waaqo iyo hobyo waxaa ka dhacay dalal loo geystay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya iyo dad rayd ah halka degmada balanballe ay ka dhaceen dagalbeeleedyo sababay dhimasho iyo dhaawac warka habeenabeer haadiyi cadaadado ayaa saaxiibayaal weli a dhegaysanaysaan oo golaha ammaanka qaramada madoobe ayaa waxay war ay ka soo saareen qaraxii dhowaan ka dhacay hoteelka saxafi ee magaalada muqdisho kaasi ay ku dhinteen in ka badan konton iyo laba ruux boqol iyo lix kalena ay ku dhaawacmeen golaha ammaanka qaramada midoobe ayaa ereyada ugu adag ku cambaareeyey weerarkii qaraxyada ahaa ee ka dhacay magaalada muqdisho oo ay ku dhinteen dad ka badan konton iyo laba ruux tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen warka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa waxaa lagu sheegay in xubnaha golaha ammaanka ay sheegeen in jawaabta laga bixinayo ammaanka soomaaliya iyo dhammaan noocyada argixisada ku sheegay khatarta koowaad ee adduunka uu wajahayo sida warkaasi lagu sheegay gol wuxuu sidoo kale hoosta ka xariiqeen kuwii weerarka ka dambeeyey abaabulayaashii iyo sidoo kale maalgeliyaashii cadaaladda la horkeeno waxay ku ammaaneen dhammaan soomaalida iyo jaliyaasha caalamiga ahba shaqada ay ugu jiraan nabadda iyo xasilnida soomaaliya sidoo kale golaha waxa ay sheegeen in qaramada midoobey ay ka taageeraysa soomaaliya inaysan wax u dhiminin qaraxyada al-shabaab ugu dambeyn warka ka soo baxay qaramada midoobe ayaa waxaa tacsiil loogu diray qoysaskii dhibanayaasha ahaa sidoo kale dadkii iyo dadka soomaaliyeed warka habeenimo ee raadiyo xadaado ayaa saaxiibya weli adhegaysanaysaan oo si toosan kaga imaanaya fmta siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertisa kenya airways ayaa waxaa la filayaa in dulamad maalinla ah ay ka bilowdo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya diyaaradda kenyan airways ayaa dulimaadkeeda ka fidi doonta geeska afrika waxayna howlgallo duulimaada ah ka bilaabi doontaa soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho shaatonka bisha nofembar ee sanadkaani duulimaadyada waxa ay noqon doonaan si malinla ah waxayna kenya arrintaasi kaga golleedahay inay kor u qaadda xiriirka hawada ee afrika ee isku xirka magaalooyinka iyo fudaynta dhaqaalaha dalka sida markaa loo xoojiyo xiriirka bulsho iyo dhaqaale ee ka dhexeeya dalalka geeska afrika dulimaadada waxa ay ka baxayaan garoonka caalamiga ah ee jomo kenyatta nairobi saacaddu markay tahay toddobadii afartan daqiiqo sidoo kale diyaaradda waxay dib ugaga soo mabaxaysaa garoonka caalamiga ah adancadda ee magaalada muqdisho afartan iyo afartan iyo shan daqiiqo si ay ugu laabato magaalada nairobi sagaalka galabnimo dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadashay dabkii maanta ka kacay garoonka aadan cabdulla cismaan aadacadde ee magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar ayaa faahfaahin wax ka bixiyey dabkii saaka ka kacay maqaad ku taalla gudaha garoonka adancadda ee magaalada muqdisho wasiirka ayaa sheegay in maqaayadda qayb ka mid ah ay gubatay islamarkaana lagu guulaystay in dabkaasi la damiyo waxauu sheegay inaysan jirin cid wax ku noqotay marka laga reebo qaybo ka mid ah maqaayadda oo dabka uu baabiyey saaka subaxdii saacaddu markay ahayd shantii iyo bar ayaa korontada sababtay qaac inuu galo gudaha dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho habayareete waxaan gaarnay garoonka qalab iyo neef ma jiraan marka laga reebo jiko yar oo ay korontada waxgaarsiisay ayuu yidhi wasiirka wasaaradda duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar wasiir omar ayaa tilmaamay in shaqadii garoonka ay socoto islamarkaana aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin shaqadii dulimaadka ee garoonka adancadda ee magaalada muqdisho garoonka wuxuu u shaqaynaya sida caadi ahayd ee dulimadyada si habsame leh ayay u socdaan ayuu yidhi wasiirka duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed salaad omar isbedel ayaa lagu sameeyey qaar ka mid a taliyaasha saldhigyada booliska ee gobolka banaadir magaalada muqdisho taliska ciidanka booliska gobolka banaadir ayaa isbedel wuxuu ku sameeyey qaar ka mid a saraakiisha booliska saldhigyada gobolka banaadir iyo saraakiisha qaabilsan qaybaha ciidamada taliskan ayaa xilka wuxuu ka qaaday taliyaasha saldhigyada degmooyinka yaaqshiid dharkinley holwadaag iyo hilwaa waxaanu taliyaal cusub oo bolis ah loo magacaabay degmooyinkaasi sidoo kale waa xilka laga qaaday taliyihii qaybta galbeed ee booliska qaasim axmed rooble waxaana xilkaasi loo dhiibay sarkaal lagu magacaabo xundubay oo ahaa ku-xigeenkii qaasim axmed rooble taliyihii saldhigga degmada hiliwaa ee gobolka banaadir khaliif ilkacaas oo xilkaasi laga qaaday ayaa loo dalaacsiiyey inuu noqdo taliyo qayb ka tirsan ciidamada booliska soomaaliyeed weynaha ee dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi ayaa maanta waxay sabeen shaqo joojin sida warkaan uu ku qaadaadhigayo cumar axmed ibraahim cumar saxiifa mulkiilayaasha gawaarida dadweynaha qaada ee kenya kenya looga yaqaano matatuda ayaa shaqo joojin sameeyey iyaga oo ka cabanaya shuruudo adag oo ay dowladda horey ugu soo rog balse dhaqangeliddooda la bilaabayo shuruudaha la dhaqangelinayo hadda waxaa ka mid ah in dhammaan basaska dadweynuhu ay yeeshaan suuman in la xadido xawaarahooda iyo in ay yeeshaan calaamado jaallo ah oo lagu aqoonsanayo mahadsaned cumar warka habeenimo ee raadiyo cadaado ayaad degeysanaysaan oo si toosan kaga imaanaya efmta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makahertis halkaad adigu caalamka ay si toosa ay nagala socdaan aalada tabinta tooska life streamka saaxiibayaal habeen wanaagsan markaana akhbaaradka caalamka ugu yaraan toban qof ayaa ku dhimatay tiro kalena oo aan la shaacinna way ku dhaawacmeen kadib qarax ismadamin ahaa oo ka dhacay bar kontarool ay ku sugnaayeen ciidamo bolis ah oo ku yaala caasimada afghanistan ee kabuul qaraxaas ayaa imanaya iyadoo ciidamada ammaanka afghanistan ay sheegaan inay la tacaalayaan la dagaalanka taalibaan qaraxaas ayaa laga maqlay magaalada caasimada ah ee afghanistan maanta oo isniin ah waxaana wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi ay sheegtay inay wadaan samata bixin dadkii dhaawacmay ah ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaani waxaana socda baaris ku aadan sababta iyo sida uu qaraxaan u dhacay warka habeen saaxiib yaal si toosan kaga imaanaya raadiyo cadada waa naga intaas warkeena habeen waxaa soo saara saaxiibkay maad nuur axmed cumar axmed nuur cumar saxiife ayaa farsameynayey xasan axmed maxamed ayaa ila socodsiinayey tan intaan warkaan warka xiga dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu